إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah dab ayaa waxa uu ka kacay isbitaal ku yaalla magaalada hargeysa kaas oo waxyeella geystay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa waxa ay sheegeen in duqayn diyaaradeed lagu dilay amiirkoodii islamarkaasina mid cusub ay doorteen siyaasiga cali mahdi maxamed ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay yihiin kuwa itoobiya ay leedahay ganacsatada waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyin uu ku hayo maamulka puntland siyaasi ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay dayacday ciidamadii ku sugnaa deegaanka ceel saliina kuwaas oo dhowaan ay xasuuqday xarakada shabaab ulmujaahidiin sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga u diyaargarooba asigoo faahfaahsa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dab ayaa waxauu ka kacay isbitaal ku yaalla magaalada hargeysa kaas oo waxyeelo geystay abuubakar ibraahim geeda ayaa warkan inoo faahfaahinaya dabkan ayaa xalay ka kacay xarun caafimaad oo lagu magacaabo alxayaat islamarkaana ku taalla magaalada hargeysa ee gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya uu ka arrimiyo maamulka somalilan dhismaha alxayaad oo ka koobnaa laba qayb oo midkood uu yahay dabaq ayaa waxa uu dabku gubay dhismihii hoose isagoona baabi'iyey dhammaan qalabkii yaallay xaruntan caafimaad intaasi kadib waxaa la sameeyey howlo gurmad ah oo looga hortegayo dabka waxaana lagu guulaystay inuusan u gudbin dhismaha kale ee dabaqa ahaa mid ka mid ah dadkii gurmadka sameeyey ayaa ka hadlay waxa uuna yidhi khasaaraha goobtan gaadhay wuxuu ka koobnaa meeshu waxay ka koobantahay laba dhisme dhismo hore iyo dhismo dambe oo shaqadu labaduba ay ka socotay dhismaha hore oo ah qaybtan gaaban ee guriga gaabana run ahaantii khasaaro weyn baa gaadhay dhismaahaan iyo hantidii dhex taalayba qalab wixii yaalayna uu ku baaba'ay dhismaha labaad ee fooqa ah ee dhinaca waqooyi ka xiga guud ahaantiiba waa la nabadgeliyey isaga iyo wixii qalab dhex yaallayba ilaahay baa mahadle marka koowaad khasaaraha howlwadeennada soo gaadhay debdemisku waa afar xubnood saddex ka mida gurigaa ku soo dumay markii ay mishiinka la xarbiyayaan emaarayagaa oo ay la dagaalamayeen oo ay diidayeen inuu dabkaasi khasaare kala gaadhsiiyo dhismaha qaybta labaad iyo dhismayaasha hareeraha ka xigaba waxaana ku soo daatay waxyaabahan guriga lagu qurxiyo ee jibsanka la yidhaahdo iyo galaadhinka iyo waxyaabaha lagu xidho ayaa dhakada kaga yimid khasaarahaas wuu kooban yahay toddobaadkii lasoo dhaafay ay ahayd markii isbitaal ku yaalla magaalada burco uu ka kacay dab khasaare hanteedeed geestay dabka ayaana kaca xilliyada dabaysha waxaana ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada la gudboon inay aada uga taxadaraan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa waxay sheegeen in duqayn diyaaradeed lagu dilay amiirkoodii islamarkaasina mid cusub ay doorteen sida warkan uu ku eegayo maxamed cali aadan
kelimad maqal ah oo uu jeedinayo sheekh xamed bin xamuud atamiimi oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa lagu xaqiijiyey istishhaadka hogaamiya sheekh qaasim arrimi amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kelimadan oo la dhagaysan karo qadar shan iyo toban daqiiqo ah ayuu sheekh xamed bin xamuud wuxuu ugu horreyn ummadda muslimka ah ku wargeliyey istishhaadka sheekh abuu hurayra oo ay haleeshay duqayn diyaaradeed oo uu maraykanku ka fuliyey yeman
والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف بين يدي الساعة رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإننا في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب annagoo ah jamaacada qaacidatul jihaad ee jasiiratu alcarab waxaan si guud ummadda muslimka ah gaar ahaan mujaahidiinta u xaqiijinaynaa khabarka la xidhiidha istishhaadka amiirka hogaamiyaha ah oo ah sheekh abi hurayra qaasim arriimi raximahullah oo ahaa hogaamiye leh saabiqo hijro jihaad iyo nafur kaas oo ku shahiiday duqayn saliibi ah oo uu maraykanku u adeegsaday diyaarad daroon ah iyadoo uu sii darnaanayo holaca dagaalka saliibiga ee ka dhankaa jamaacada islamarkaana diyaaradaha cadowgu ay ku daba joogaan mujaahidiinta cadowguna uu jiho weliba isaga habarwacday waxaa allah mahadii iyadoo la qaadanayo ra'yiga inta ugu badan golaha showrada ee jamaacada la isku waafaqay in mas-uuliyadda hogaaminta mujaahidiinta jasiiratulcarab loo dhiibo asheykh khaalid baatarfi xafidahullah iyadoona allah mahadii sheekha baycada lala galay وقد تمت مبايعته على ذلك ولله الفضل والمنة أمتنا الإسلامية الغالية في هذه الأيام ودعك سيد من ساداتك ورجل عظيم من رجالاتك فنال الشيخ ummaddeena muslimka ee qaaliga ah maalmahan waxaa ku sagootiyey sayid ka mida siyaadaada iyo halgey ka mida raggaaga sheekh qaasimna wuxuu gaaray baarka ugu sarreeya jihaadka iyo darajo ka mida darajooyinka ugu sarreeya aakhiro taas oo ah mansilada shahaadada waddada allah dartii kamaa naxsabuh annaguna inkastoo ayna murjinayso weysmadiisa haddana waxaa ina farxad gelinaya inuu helay wixii uu u rajaynayay naftiisa oo aan annaguna nafteenna u rajaynayno mujaahid kasta oo rullow ahna uu rajaynayo maadaama ay fadli badan leedahay mansiladaas adduunyadu waa wax dhammaanaya waxa alle agtii yaala ayaana u khayr badan una baaqi noqonaya kuwa baarayaasha ah waxaan ugu hambalyaynaynaa sheekh qaasim darajada uu gaaray ee uu ku liibaanay allahna waxaan u weydiinaynaa inuu haleeshiyo walaalihiisa annaguna dhammaanteena uu khayr iyo hanuun nagu kulansiiyo الله أن يلحقه بإخوانه ويلحقنا بهم جميعا على خير وهدى أحسن بها ميتة أحيوا بها شرفا والموت في الحرب فخر السادة القدم wuxuu soo hadal qaaday sheekh xamed bin xamuud atamiimi jaanib ka mid ah nafurkii sheekh qaasim arriimi iyo wacadarrihii uu muujiyey intii uu noolaa islamarkaana uu ka mid ahaa mujaahidiinta أمتنا الإسلامية مضى الشيخ قاسم رحمه الله بعد أن بلغ الكتاب أجله ummaddeena islaamka ah wuxuu tegay sheekh qaasim markii ay jeshiisu dhammaatay islamarkaana uu laabay safxaddii ugu dambaysay oo ifaysa uuna ka buuxiyey dhacdooyin waaweyn iyo nafur ballaaran isagoo noqday shahiid ku sugan ballanta cimri dheer ayuuna ku bixiyey jihaadka iyo nafurka isagoo ka soo gudbay marxalado adag culaysyo badanna dhabarka u ritay dagaaladana naftiisa ku halgaaday marar badanna isaga kala gudbay dhufaysyada iyo mucskaraadka tababarada isagoo raad muuqda ku leh howl weliba islamarkaana ah aasaase marna ah ka qaybgale mar kalena ah booriye ama taxriidiye kuna socda dhabbaha walaalihiisii waddada uga horeeyey marar badanna wuxuu dhadhamiyey qaraarka waddada jihaadka iyo dagaalada isagoo cabay caanaha sabarka iyo dulmidiidnimada ma bedelin ismana doorin naftiisana wuxuu ku watay sacbada ilaa ugu dambayn uu allihiisa la kulmay isagoo shahiid ah لم يغير أو يبدل واضعا روحه على كفه إلى أن لقي ربه شهيدا كما نحسبه dhanka dabeecadda iyo khuluqa uu lahaa sheekh qaasim arriimi mar uu ka hadlayay sheekh xamed wuxuu sheegay inuu ahaa qof dhoola caddayn badan nasiixa la garab taagan walaalihiisa codsigii la weydiistana ajiiba naftiisana aan kala leexan goobaha adadag iyo dagaalada وأما حسن خلقه فابتسامة لا تفارق محياه haddii aynu ka hadalno dabeecad wanaaggiisa wuxuu lahaa dhoolacadayn aan wejigiisa faaruqin iyo jilaacan dabcigiisa la dhinactamaynin furfurnaan ay quluubtu u soo iilato iyo tawaaduc xeeldheer oo uga markhaati kacayo qof weliba oo la noolaaday dadka oo idil ayuu soo jiidaa dhankiisa ayaana loo soo dummaa qof weliba oo arkay oo la noolaadayna wuu jeclaadaa weligiina qofku miclin codsi nasiixo iyo talena ma bakhayli jirin dadkana darajaadkooda ayuu dejiyaa adduunkana wuu ka saahiday mana danin jirin labiskiisa noloshiisa iyo hoygiisa دنياه غير مكترث بلباسه ومسكنه وعيشه ألا في سبيل الله ذاك الدم الغالي وللمجد ما أبقى من المثل العالي وبعض المنايا همة من ورائها حياة لأقوام ودنيا لأجيال فرحمه الله رحمة واسعة alle ha u naxariisto naxariis waasac ah jannooyinkiisa ballaaranna ha la dejiyo nebiyada sidiiqiinta shuhadada iyo saalixiinta nabadgelyada rabbi korkaada ha ahaato sheekha amiirka ahow waad dulqaadatay waadna naseexaysay ballantiina waad oofisay kamaa naxsabuk waxaana rajaynaynaa inaad degtay rabbigaaga agtiisa adigoo ah deris wanaagsan ee ku nimcayso gurigaas iyo derisnimadaas inkastoo aan la murugoonay weysmadaada haddana waxaa murugada naga yara khafiifinaya inaan waddadaas ku soo soconno ballanka allahna aan ku bishaaraysan daarta karaamadiisana aan ku kulmi doonno allah idinkiis seexo adigoo il qabowsanaya waxaad gadaashaada kaga tagtay rag naftooda allah ka iibsaday wax weliba oo qaali ahna u huraya arrinkaas waddada aad ku ku baxdayna ku socda iyagoo leh casiimo dhaqaajisa buuraha dadag himooyin sareeya oo culeysyada jiira iyo quluub aaminsan ballanka allaah iyo madaxyo taagan oon u rukuucaynin allaah mooye sidaas ayaan kaaga barannay raggaaga aad ka tagtayna waa sidaas هم رجالك لئن كان أفناكم من الدهر صرفه فإن لكم ذكرا سيفنى به الدهر لدى ذكركم تحيا المحامد والعلا وما مات من في ذكره للعلا ذكر فإن سترت تلك القبور جسومكم فثم خصال ليس يسترها قبر فثم التقى والجود والحلم والنقى وصدق اللقى يوم الكريهة والطهر تجودون بالأرواح إن ظن غيركم وما تستوي الأرواح في البذل والوفر شربتم بكأس قد سقيتم بمثلها مرارا وما في ذاك عار ولا نكر سنبقى كما كنا على العهد بيننا غزاة بنا يشقى وقد شقي الكفر عن الدرب ما حدنا على العهد لم نزل إلى أن يحين الحين أو يسعف النصر dhowaan ayay ahayd markii dowladda maraykanka ay sheegatay in duqayn ay ka geysatay waddanka yemen ku dishay hogaamiya sheekh qaasim arriimi oo ahaa amiirkii mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kaas oo tan iyo sannadkii laba kun shan iyo tobanka hogaaminayay mujaahidiinta jasiiratul carab ka hor inta uusan shahiidin sheekh qaasim arriimi wuxuu ummadda muslimka ah u soo gudbiyey bishaarada la xidhiira howlgal guulaystay oo mujaahid ka tirsan alqaacida uu ka geystay saldhig ku yaalla waddanka maraykanka halkaasoo uu dhimasho iyo dhaawac ka dhigay ugu yaraan shan iyo toban askari oo ay saraakiil maraykan ah ku jiraan وإننا في هذا المقام نعاهدكم أننا على الدرب وأننا لن نخذل قضايا أمتنا المسلمة بكل ما نستطيع ولن تسمعوا عنا إلا إحدى الحسنيين بحول الله تعالى waxaan halkan idinkaga ballanqaadaynaa inaan ku sugnaan doonno dhabbaha jihaadka oo aan marna khudlaamin doonin qadiyadaha ummaddeena muslimka ah intay awooddeenna la eg tahay nagamana maqli doontaan allah idinkii ilaa labada wanaag middood mooye waa guul ama shahaado waxaana allah weydiisanaynaa sugnaan innagoo oofinayna ballankaas waxaan ummaddeena muslimka ugu hambalyaynaynaa oon sheeganaynaa mas-uuliyadda camaliyaddii uu fuliyey shahiidka halyeyga ah moxamed bin siciid ashumraani alleh ha u naxariistee qadarkiisana ha kor yeelee jannooyinkiisa waasaacahna ha geeyee kaas oo ahaa fuliyaha howlgal inqimaasi ah oo lagu qaaday mid ka mid a saldhigyada sharta iyo kufriga ee lagala dagaalamo allaah rasuulkiisa iyo mu'miniinta kaas oo ahaa saldhigga ciidanka hawada ee bensacola ee ku yaala gobolka florida ee maraykanka alle ha u naxariisto moxamed siciid ashumraani hana ku abaalmariyo khayr iyo wanaag halyeygeena wuxuu sannado isaga dhex gudbayey saldhigyada ciidamada maraykanka si uu u doorto hadafkiisa allah ayaana sabar siiyey sabar weyn wuxuuna allah mahadii ka gudbay dhammaan ikhtibaaraadkii militari ee uu galay iyo ijraa'aadkii amni وظل بطلنا لسنوات يخفي مراده في قلبه حتى وفقه الله فسقى عدوة الله أمريكا من الكأس التي تسقي بها المسلمين كل يوم siyaasiga cali mahdi maxamed ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay yihiin kuwo itoobiya ay leedahay waa kan cabdifataax maxamed qaasim oo ka warramaya cali mahdi maxamed oo ka mid ahaa qabaqablayaashii kasoo ifbaxay soomaaliya kadib markii ay burburtay dowladdii keligii taliya maxamed siyaad barre ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in nidaamka federaalisimka uu halis ku yahay jiritaanka soomaaliya waxa uu tilmaamay in federaalku uu yahay qorshe dhagaraysan oo ka yimid itoobiya si waddanka loo kala qaybiyo qolo walbaahina loo siiyo calan u gaarahi xilligii miles zinawi ayuu tibaaxay in arrintanna ay soo bilaabatay islamarkaana ay xabashidu haatan ku guulaysteen maadaama ay maamul goboleedyo badan oo isdiidan ay ka sameeyeen waddanka wuxuu intaasi ku daray in dowladda federaalka ay haatan dhisan iyo maamul goboleedyadu yihiin kuwo ay dhab ahaan u leedahay itoobiya hadafkayga iyo ulajeedadaydu iyo bishirka aan leeyahay waxa waaye soomaali in loo qabto shirweyne qaran shirweyne dib u heshiisiin soomaali in loo qabto soomaali midaysan haddii la helo dowlo midaysan oo taag oo haysata muxuu shacbiyad haysata oo ta- ta- ayaa soo ayaa soo baxaysa laakiin say hadda ay ku socoto hadda ku socoto haddii gobol walba calan qabiila laga suray anigu ka calimahdiyahaan waxaan qabaa inta soomaaliya lagu maamulaayo wax federaalism la yidhaha qaran soomaaliya oo xoog leh cerkaas uu inoo jiraa yacni midda lagu leeyahay hadda oo federaale waxaa iskale waxaa iskale etoobiya iskale etoobiya milisnaawiya iskale anagu waagayna waa ku diidnay waa ku diidnay nairobiyaa la geeyey magaciyaa laga bedelay federaal la keenay halka soomaaliya waxaa loogu keenay federaalka loogu keenay in lagu burburiyo oo qaran soomaaliya xoog lahoo daba dalkan inuuna ka dhalan hadalkan ka soo yaray cali mahdi ayaa ku soo aadaya iyada oo siyaasiyiin badan ay madaxweynaha dowladda federaalka ku eedeeyeen in jadolkiisa shaqo looga soo yeeriyo itoobiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda adhisababa abiy axmed ah ayaa dhowaan sheegay in uu farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka ah geenayo magaalada hargeysa ganacsatada waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyin uu ku hayo maamulka puntland cabdisamed cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinaya ganacsatada waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqangeliyey shaqo joojin ay ku dhawaaqeen ayaa isugu yimid kulan ballaaran oo ay kaga arhinsanayaan aayahooda ganacsi ganacsatadan oo markii hore ganacsigooda u xiray canshuuro xaddaaf ah uu ku soo rogay maamulka puntland ayaa waxa ay sheegeen in weli ay haystaan dhibaatooyin xoogan oo kaga imaanaya dhanka maamulka puntland mid ka mid a ganacsatada ayaa sheegay in markoodii hore ay badeecadahooda ka soo rogan jireen magaalada boosaaso ee gobolka bari canshuuro xaddaaf ah oo kaga imaanaya dhanka maamulka puntland awgeedana ay hadda u soo badasheen magaalada muqdisho wuxuuna sheegay in ilaa iyo hadda ay saaran yihiin canshuuro xaddaaf ah weliba wuxuu tilmaamay inay sii dheer yihiin canshuuro aan laga qaadin ganacsatada kale ee kasoo jeeda gobollada kale waxa weeye gaalkacyo waa magaalo ku taalla xuduud laba maamul u dhaxaysa waa magaalo u baahan wax badan oo badan oo badan xukuumadda xukuntaa inay ka fakarto annagu waxaan nahay ganacsi waxaan nahay ganacsato waxaan nahay canshuur bixiyayaal laakiin xukuumadda na xukuntaa wax badan oo wacyiga iyaga ah waxba kama oga innaga ganacsigu wuxuu nooga yimaadaa gobolka bari deked baan leenahay waxbaa inoo ka soo dega ganacsigoodna waa soo gudbaa xukuumadda puntland dekeday nooga qaadaa canshuurta waa soo gudubtaa canshuur aan saarayn gobollada kale oo puntland oo keli noo ah ayaa dowladdu waxay nooga qaadaa xarfo xukuumadda lacagta iyo canshuurta ay xarfo nooga qaado gobollada kale puntlandna lama qabaan badeecaddu marka ay noo soo gudubto intaa wixii ka dambeeya gaalkacyay wada timaadaa gaalkacyo markay timaado xilligii hore waxaa jiri jirtay in badeecadda noo timaada gobolladan oo dhan ay xagga ka wada imaan jirtay laakiin hadda wacyigii waa isbedelay xukuumadduna waxaan filayaa wacyiga isbedelay inaysan wax badan ka ogeyn businessku hadda waxa uu ka yimaadaa muqdisho waxa ugu badan ee hadda gaalkacyo lagu gadaa muqdishoay ka soo degaan oo dhinaca galmudug baad la socotaan inaysan ka jirinin canshuuri badeecaddu say u soo socotay xagga ka soo gashaa markay soo gasho kastamarkii gaalkacyo deganaa ee annaga wax naga gadan lahaa dhammaantood waxay wax ka gataan gediga kale hadday tahay dhisme dhismaha magaalada waad ka warqartaan xagga inuu ka jaban yahay hadday tahay cunto ayadana ha la soo ogaado hadday tahay bagaasyada ha la soo ogaado ganacsatadan ayaa kulankooda waxa ay qaybaha dambe ku soo hadal qaadeen haddii ganacsigooda uu sii xirnaado dhibaatooyinka ay la kulmi karaan waxaana ay markii dambe sheegeen in maamulka puntland ay kula heshiiyeen in laga dhimo canshuuraha sidaasna ay ganacsigooda ku sii wataan waxaana dhici karta in laisku soo rogaalceliyo islamarkaana ay is-afgaran waayaan iyaga iyo maamulka puntland sidaasna mar kale uu ku xirmo suuqa weyn ee waqooyiga magaalada gaalkacyo iminkana waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي قصيدتي بدأتها مبجلا معظمي إلهنا نثني عليه خالقا
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan dadka ka shaqaysta beegyada iyo xabagta gobollada puntland oo dhaqaalo badan ka hela sannad walba sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeyda haddaan ku horrayno waxaa maanta jiritaankeedii la iibinayay sagaal iyo toban dollar dhibic afar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waa saddex iyo labaatan dollar dhibic siddeed bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii laba iyo labaatan dollar dhibic siddeed halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii shan dollar dhibic sagaal makaroonida nuuca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayay lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic labo caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo afar dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar markaana haddaan u weecanno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah
نبدأها على الإله الواحد
dadka ka shaqaysta beeyada iyo xabagta gobollada puntland ayaa dhaqaalo badan ka hela sannad walba gobolladaas oo loo yaqaano dhulkii uduga ayaa waxay hodan ku yihiin fooxa iyo xabagta dalladda xabagta ee puntland ayaa warbixin ay soo saartay sannadkan ku sheegtay in sannadkan ay ka soo xarootay lacag dhan soddon milyan oo dollar xabagta iyo beeyada ayaa loo dhoofiyaa waddamada khaliijka carabta inta badan waxaa laga helaa buuraha iyo deegaanno badan oo uu ka mid yahay ufayn halkaasoo ay ku nool yihiin dad badan oo xabagta gurta
Aleluia, edana marisu sogadi. Oi, oi, waa maxay jamaah?
xabagta iyo beeyada waxaa gura rag halka dumarkuna ay haadiyaan waxaan ku dhufannaa calaamadan marka hore saarnaa marka labaadna qolofidkaan saarnaa marka sira- marka saddexaadna waxaan saarnaa ee, saracweynahan saarnaa Ee, xijigu saddexdaa nuuc weeye xijigu wuxuu leeyahay jakaraa la yidhahdaa shaaha jakara la yidhahda waa la kariyaa indha qaciyaa la yidhahdaa afartaasaan shaaha cabaa dabadeedna indhahan ku qaciyaa xijigu wuxuu maraa kala barba markaa aan mariyaa dabadeedna shanta waa qadada kariya dabadeedna qadada mar haddaan shanta aan qadeeyo intaa kale xijigu ilaa afarta waa xijigu waa gacanta waa waa laga shaqaynaya beyeisa la yaqaan yani godadka la yaqaan ee, waxaa la yaqaan ee, booska yani nin nin uu ku tegi karaa ma jirto tuuga wax adi kartaana ma jirto Ee, biyaha hadduu cabo waa iska tegayaa hadduu doono raashin buu karsanayaa raashinkaa gorta cunaa buu iska tegayaa waxaa la dhahaa maliyuun maxamed axmed oo sidaan ka shaqayn jiray waxa weeyaan magaalada ufayn la yidhaha waan u shaqeeyay mid dhowr nooc bay u kala baxaan waa shooto waa sifo waa qolof waa jibaanjib waa xabag cad soomaalidu waxay guryaha ku cadhafsan jirtay fooxa iyo luubaanta laakiin hadda waxay isticmaalaan kiimika dibadda laga keenay oo ay dhakhaatiirtu ka dayriyaan caafimaadkeeda intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
siyaasi ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay dayacday ciidamadii ku sugnaa deegaanka ceel saliine kuwaasoo dhowaan ay xasuuqday xarakada shabaabul mujaahidiin cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid a siyaasiyiinta loolanka kula jira dowladda federaalka ah ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin saddex mar ay soo weerareen ciidamadii ku sugnaa deegaanka ceel saliine taasina ay keentay in khasaaraha ciidamada dowladda federaalka ah uu bato waxa uu sheegay in ciidamada dowladda federaalka ahu aanay helin wax gurmad ah arrintaas ayuu sheegay inay tahay dayacaad ay ka dambeeyeen madaxda dowladda federaalka ah wuxuu intaasi ku daray in dowladda federaalka ah aanay u tacsiyeynin caruurtii askarta la xasuuqay ay ka tageen arbacadii lasoo dhaafay weerar xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fulisay deegaanka ceelsaliin ee gobolka shabeellaha hoose waxay ku dishay lixdan iyo shan askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka iyadoo kuwo kalena ku dhaawacday waxaa xusud mudan in gobolka shabeellaha hoose deegaano kale oo ka tirsan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka maalintaasi lagu laayey isku darna askarta dowladda federaalka arbacadii laga dilay waa boqol iyo laba askari warkii oo dhegeystayaal idin kala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan waa inageenta